maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu bilaabayaa diiwaangelinta dadweynaha ku nool gobolka banaadir sharciyada diiwaangelinta qoysaska ee waaxda daddhigista ayaa waxay qayb weyn ka qaadanaysaa in uu si fudud ugu ogaado xogta qoysaska ku nool gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa waxauu ka warbixiyey awaamiirta ay soo saareen agaasimaha waaxda dadhigidda dowladda hoose ee xamar og guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ujeedo wargelin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee soo baxay lixda bish sideedaad sanadka laba kun saddex iyo tobanka qodobkiisa shan iyo tobanaad farqadiisa labaatan iyo koowaad ee ka hadlaya dokumentiyada qoyska folio familio markuu arkay xeerka namber shan ee dadhigidda dowladda hoose ee dalka ee soo baxay labaiyo tobankii februaayo kun sagaal boqol konton iyo saddexdii markuu arkay tirkoob la-aanta ka jirta dalka dadka ku nool caasimadda magaalada muqdisho markuu arkay xogta qofka laga been sheego sida magaca da-da iyo guurka maadaama dowladda hoose ee xamar aysan haynin wax diiwaan hore oo laga hubiyo saxshanaashiyaha xogta muwaadinka markuu arkay cabashooyin ka imaanaya bulshada caasimadda ee ku aadan dukumentiyada la sameeyo ee xogtooda isbedesha markuu arkay soo jeedinta ku aadan in la helo xog sugan oo dhammaystiran kuna saabsan qoysaska ku nool caasimadda muqdisho asigoo taxgelinaya soo jeedinta agaasimaha waaxda dadhigidda dowladda hoose ee xamar ee ku saabsan codsi hirgelin diiwaangelinta dadweynaha ku nool gobolka banaadir ee dukumentiga qoyska folio familio wuxuu soo saaray xeerkan qodobka koowaad laga bilaawdo kowda oktoobar sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaa si rasmiga u bilaabmaya diiwaangelinta qoyska iyo shaksiga dukumentiga qoyska ee folio family ee waaxda dadhigista dowladda hoose ee xamar qodobka labaad waaxda dadhigista dowladda hoose ee xamar waxaa la farayaa in si dhammaystiran ay u diiwaangeliso qoysaska iyo shakhsiyaadka si bulshada loogu fududeeyo helista dukumentiga qoyska folio familio qodobka saddexaad dukumentiga qoyska waxaa lagu keedinayaa xogta caruurta qoyska oo ay ka mid yihiin magacyadooda jinsiga magacyada labada waalid taariikhda iyo meelaha ay ku dhasheen taariikhda la diiwaangeliyey xogta cid kasta oo la nool qoyska iyo guud ahaan dhacdooyinka kusoo kordha sida dhalasho cusub dhimasho iyo ka guurid goobta ay degan yihiin qodobka afraad dukumentiga qoyska folio familio ayaa qoysaska degan muqdisho ka caawin doona inay helaan adeegyo dowladeed sida markay codsanayaan adeega shahaadooyinka daddhigidda helitaanka adeegyada aasaasiga ee dadweynaha sida waxbarashada daryeelka caafimaadka soo saaridda shahaadada dhalashada iyo lambarka aqoonsiga caruurta qodobka shanaad xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markii uu saxiixo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waana u saxiix